bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabilcaalamiin sala allahu ala maxamed wala ali wasaxbi wasalam waan salaamaya radio daljir iyo shaqaalaheeda sida maarata mar walba ay u eegan yihiin inay ka qayb qaataan wacyigelinta iyo difaaca dalka intaa kadib anigu hadda waxaan kusugnaa gobolka sool beryahan o dhan waan kusugnaa imanka waxaan ugudbay xagga iyo sarmaanyo marka warar baan ka heliyay haddeer degdeg ah magaalada laascaanood oo saaka adigu gaashaynta waddanka ka hor ay ka dhaceen isku isku dhac ka yimi ciidamada huwanka ahee sheegaanta la baxay ee musabixi uu soo diray gobolka ayaa baabuur iyagoo watabay meel qof dad dumar ay ku ganacsanayeen ayay nin reelaascaanood ah bay maageen dabeetana ninkii uu xanaaqeeyo qorigii buu ka qaaday ninkii maagayey qorigii markuu ka qaadayna meeshii iska horimaad ba ka dhacay aduu meesha waxa ka dhacay dhaawac laba dumarkii meesha ku ganacsanayay laba qof oo kamid a aad bay u dhaawaceen mid baa aada saxaadadu sirias utahay isbitaalka madhal baa la geeyey ninkii nimankiina waxaa laga furtay afar qori iyagana waa laga dhaawac baa jira intuu tiradooda dhaawacooda ma garanayo meeshiina way ka carareen iminkana magaalada waxaa ka socda mudaharaad iyo xabadeed bahadha ayaa la ii sheegay anigu magaalada ma joogo intaas ayaa ugu dambeysay wararka ka dhacay magaalada laascaanood oo cadaynaysaa cadaynaysaa sida ciidamada musabixi ee jeegaantu ay mar walba dadka shacbiga ah iyagoo maalmihii ugu dambeeyey ay joogi lahaayeen ay tahay magaalada laascaanood inay rabaan kasii argorstaan dadka oo caburintii hore ay wadeen iyo dilkii ay imika ku dareen saf in dad ganacsato ah ay xabad la dhacaan arrintaasaa jirta intaasaa hadda ka dhacday laascaanood wararkiina waa soo daba dhacayaan waa wararkii hor u dhac ahaa marka waka waa tahay marka xogtan sidee idinka idinku soo gaartay maadaama adigu hadda mas-uul dhinaca dowladda puntland ka tirsan baa tahay marka xogtan sidee ku heshay
anigu waxaan ku helay cusbitaalka cusbitaalka manhal ee boos laascaanood ayaan la hadlay iyagaa xogta ii sheegay aniguna saaad og tahayba waxaan caafimaadka ka shaqeeyaa in cusbitaaladana xiriir fiican baan leenahay marka sidaasaan xogta ku helay
waa gartay marka dareenkiina muxuu yahay marka arrimahan ka socda magaalada laascaanood
dareenkeena waxa weya wa wax aan loo adsan karin oo la aqbali karin marka waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheegno inay maaragtay arrintan sida sida u socoto aan rabno inaan si deg deg wax uga qabano ka dawlad ahaan waxaan u sheegaynaa shacbiga reer laascaanood halganka ku jira inuu yahay halgan xaqa ah oo sharcigan islaamka iyo kan caalamigaaba xaq ku ah inay inay ka hor yimaadaan dulmiga iyo maaragtay xooga lagu lag loo isticmaalayo aan loo aabayeelayn sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa inay wakti yar ka hadhay waktigii ay iska tegi lahaayeen oo laga cabsan lahaa magaalada laascaanood iyo nawaaxiga gobolka soo oo dhan soomaali diidka diidan waxaa islaamnimada ogoshahay waa midnimada ah waxaa caalamka ogolyahay waa midnimada ah ee soomaali diidka ah inay si dhaqsaa aan ugu xoreyn doono insha allahu tacaala dadka reer laascaanood
waa garta wasiir marka xal aan wax dagaal ahayn ma jiraa oo arrimaha gobolka sool khilaafka iyo weliba xiisada imika ka jira lagu joojin karo
ha wuu jiraa wuu jiraa anagu dagaalkooda dhiigooda ma rabno ma rabno inaan dad layno isaga ayaa duulaan ahaa haddii ay ka baxaan gobolka sool oo dhulkii ay iyagu leeyihiin ay tagaan wax dagaala anagu ma wadno dhibna ma wadno dhulkoodana kuma soconno dadkoodana ma rabno inaan layno waa dad soomaaliyeed waa dad weliba waxaan sheegaya inta ugu badan shacbiga reer waqooyi ama ama isaaqa majoritygoodu inay kasoo horjeedaan dulmigan laakiin musabix iyo maamulkiisa ya oo jeegaanta la baxay inay dul dhibaatada wadaan marka waa jiraa xal xalku waxa weeye inay ku noqdaan dhulka ayagu leeyihiin xuduudii ingiriisku noo kala sameeyey ee gobolada sool iyo u sameeyey burco oo la yaqaano macruufka ah inay ku noqdaan markaas dagaal ma jirayo waxna ma jirayaan laakiin inta ay xoog ku haysaan dadka aan dalkooda joogin dhulkooda joogin waxba ka dhaxayn waa soconaya dagaalku waa gartay iminka waxaad ku sugan tahay sarmaanyo maxay tahay ujeedka aada u joogtid
waxaan u joogaa horta saad utaqantay magaalada sarmaanyo waa xaruntii dhaqanka ee gobolada sool iyo sanaag iyo nugaal weeye marka aada iyo aad baa lagu soo dhaweeyey si ardayo badan waad arki doontaan waxaana u tagnay abaabulka carafka iyo ciidanka looga lagu lagu xoreynayo gobolka sool inay qaybtooda ka qaataan diyaar bayna u yihiin ciidan iyo calab way diyaariyeen si dhaqsaana waa waa waa u iman doonaan oo waxay u keeni doonaan meelaha loogu talagalay ee gobolka sool waa garta marka yaa kugu weeliyey markaa socdaalkan aada hadda sarmaayo ku joogtay
waxaa igu weheliyey odayaal iyo deegaanka maamulka degmada taleex ayaa igu weheliyey marka waana waana waana waana waana insha allahu tacaala waan wadi doonaa hawshaas waana hawl muhiima oo u baahan in shacbiga puntland guud ahaan sida aan taageerada ciidan iyo carab bale ay u wadaan inay usii labalaabaan haddana ilaa xadka ay gaarsiiyeen aada iyo aad baan uga macinayna anoo ku hadlaya magaca dawladda iminkana waxaan rabnaa dagaalka iyo kacdoonka iyo hor maaragtay difaaca dalka sida uu hadda u socdo in insha allahu tacaala laga sii labalaabo waxaan rajeynaynaa si ugu dhaqsaa badan in guula la taaban karo oo ah in ay ciidankan sheegaantu ay ka baxaan gobolada sool iyo sanaag